shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
kulankan oo ka dhacay waaxda difaaca waddanka maraykanka ayaa waxaa yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiirka difaaca jenaraal cabdiqaadir sheekh cali diini iyo xogayaha difaaca maraykanka bob wok waxaana kulanku uu ku saabsanaa ahamiyadda taageerada dhinaca amniga ee maraykanku uu siiyo soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka argagixisada master wok ayaa ammaanay guusha ciidamada soomaaliya ay ka gaareen maleeshiyada al-shabaab dagaalkii labadii sane ee lasoo dhaafay ay la galeen iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintan ay isla soo qaadeen sii wadidda dagaalka shabaab looga saarayo soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiirka difaaca soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini iyo xogeyaha difaaca waddanka maraykanka waxyaabaha kale ay soo soo qaadeen ayaa waxaa ka mid ah dib u dhiska ku soconaya ciidamada danab oo ah qaybta kumaandooska kuwaas oo tusaale wanaagsan u ah ciidamada ku-xigeenka xogeyaha difaaca maraykanka master wok ayaa xaqiijiyey in wasaaradda gaashaandhigga ay ka go-an tahay in taageero ay siiso ciidamada soomaaliya si loo hormarin lahaa ku-xigeenka xogeyaha difaaca waddanka maraykanka master wok ayaa xaqiijiyey in wasaaradda gaashaandhigga ay ka go-an tahay inay taageero siiso ciidamada soomaaliya taa oo ku aadan sidii loo hormarin lahaa waxaa kaloo qorshuhu uu yahay in la taageero ciidamada midooda afrika ee amisom kuna sugan soomaaliya ku-xigeenka xogeyaha difaaca ayaa sheegay inay muhiimadu tahay in soomaaliya ay dhammaystirto hirgelinta hanaanka federaalka iyo in sanadka soo aadan ee labada kun iyo lix iyo tobanka doorashooyin xor ah ay ka dhacaan soomaaliya kuwaas oo ah wakhtiga la asteeyey ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay waaxda difaaca bentigonka horumarka laga sameeyey dhinaca siyaasadda ayaa waxa ay lagama maarmaan u tahay in la helo as-aarska horumarinta hay-adaha ammaanka soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaankan ka soo baxay wasaaradda difaaca waddanka maraykanka dowladda maraykanka ayaa ka mid a dowladaha taageera soomaaliya iyadoo dowladdan ay ka caawiso dhinaca soomaaliya waxyaabo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidamada dalka